waad mahadsan tahay walaalka diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeymo culus saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyey dalka lubnaan iyo jiida khaza diyaaradaha kayaanka gumaystaha ah ayaa saacadihii lasoo dhaafay waxa ay duqeymo culus ka fuliyeen magaalada deer albalax oo waayahan wajahaysay daadad duqeymo ah oo uga imaanaya dhanka maamulka yahuudda iyo xaafadda al ridwaan oo labadooduba dhacda xeyndaabka go'doonsan mid ka mid ah wariyaasha fagaaraha ee ka soo warrama khaza ayaa warbaahinta u xaqiijiyey in duqeyn galabnimadii maanta ay diyaaradaha maamulka yahuudda ka fuliyeen magaalada deer albalax ee bartamaha qidaaca ayna ku beegsatay guri ay degnaayeen dad shacab ah oo ku dhintay hal qof oo falastiini ah halka tiro kale oo saddex qof ka badanna ay ku dhaawacmeen oo iyagana ku sugnaa goobta ay duqeyntu ka habsatay sidoo kale diyaaradaha maamulka yahuudda ayaa duqeyn aad u baaxad weyn ka fuliyey xaafadda al ridwaan oo ku taala galbeedka magaalada khaza isagoona duqeyn la beegsaday guri ay ku sugnaayeen dad shacab ah balse duqayntan ayaa dhulka ku dartay dhammaan dhismihii guriga iyo dadkii ku jiray tani ayaana saamixi weysay in tirakob rasmi ah laga keeno dadka ku nafwaayey duqayntan dhanka kale ku dhowaad laba kun oo yuhuud ayaa isku dayey gelinkii dambe ee maanta inay xoog ku galaan masjidka xurmada leh ee al aqsa oo ku yaala magaalada alqudus al shariif iyaga oo ka howlan waxa ay ugu yeeraan maalmaha ciidda ee yahuudda kun toddoba boqol soddon iyo laba qof oo yuhuud ah islamarkaana ka mid ah yahuudda lagu deegaameeyey magaalada alqudus ayaa waxa ay xoog ku galeen masjidka barakaysan al aqsa oo ah qibladii koowaad ee muslimiinta iyo saddexeeyaha saddexda masjid ee xurmadda ku leh diinta islaamka sida uu shaaciyey maamulka alqudus dadyow yuhuud ah ayaa xoog ku soo galay masjidka al aqsa iyagoona xurmadiisii ku tuntay kadib markii ay soo jiireen nidaamka amniga masjidka oo aad loo adkeeyey yahuudda ayaa sheegtay inay duqeyn ku dishay xubno ka tirsan ururka shiicada ee xisbullah diyaaradaha yahuudda ayaa duqeyn culus gelinkii dambe ee maanta ka fuliyey dalka lubnaan gaar ahaan isgoyska samkhiya ee magaalada ay taaruun duqeyntan ayaana lagu bartilmaameedsaday gaari ay saarnaayeen xubno ka tirsan ururka shiicada ee la baxay xisbullah wakaalada wararka ee dalkaas oo ka hadashay weerarkan ayaa sheegtay in duqayntu ay sababtay dhimashada hal qof iyo dhaawaca mid kale kaasoo la dhigay mid ka mid ah xarumaha caafimaadka ee magaaladaas dhanka kale raadiyaha ciidamada yuhuudda oo isna ka hadlay howlgalkan ayaa sheegay in duqaynta lagu dilay xubno ka tirsan xisbullah kuwaasoo marayay magaalada ay taaruun ee dhacda koonfurta lubnaan yahuudda ayaa weli dhankeeda wadda duqeymaha ay ku burburinayso kaabayaasha kooxdan shiicada ah iyagoo duqayntan ay ku soo beegantay xili xoogaga kooxahaas lala wareegay deegaano ay horey u maamulayeen waxaana haatan deegaanadaasi gacanta ku haya ciidamada lubnaan ugu dambayntiina maraykanka ayaa duqeymo culus la beegsaday isgaarsiinta kooxaha xuutiyiinta ee ka dhaqdhaqaaqa dalka yemen sida ay tabinayso warbaahinta maraykanka iyo tan caalamiga ahba diyaaradaha taabacsan maraykanka ayaa duqeymo culus ka fuliyey goobo raacsan xoogaga xuutiyiinta oo dhaca dhulka gacantooda ku jira islamarkaana ay ku yaaleen shabakadaha isgaarsiinta ee kooxda xuutiyiinta maraykanka oo waayihii dambe duqeymo culus ka fuliyey dalka yemen ayaa sheegaya in ahdaaftiisii koowaad ay ka mid yihiin burburinta xiriirka isgaarsiinta ee kooxda xuutiyiinta iyo beegsashada goobaha istiraatiijiga ah ee muhiimka u ah kooxdan